royal muslim academy ayaa xarumo shaqan-ku-biin kaleeyay dalka kenya soomaaliyana baydhabo ayaa nagadaasa xaruntii saddexaad ee laku hirgeliyaa akademiyadda anyaasi caalami ee ardayda wadanka baradayaan walina la baraya xifdinta qur-aanka kariimka culuumta kale diiniga iyo maadiga iyadoo sifaylalan tarbiyayaba ka dambeynna ardayda usahaka bahowa us oo dhinyo badan ku dhisanya xafladda furitaanka royal muslim academy xaruntiya baydhaba iyo welibaa ku qayb galay wasiiro xildhibaano maamulka degmada iyo qeybo shirgadisan ee bahda walbarashada iyo bulshada magaalada unka horeyntii weliba munaasabad sharaxaad ku biye maamulka royal muslim academy ee magaalada baydhaba waliaabowiso iskuulkan ku gudubiya iskuullada kale caadiga eh waxaa farxad inoo ah maanta in aan halkan ka daahfureyno iskuulka royal muslim academy xaruntiisii saddexaad ee soomaaliya iyo si guud xaruntii shanaad ee xarumaha guud oo iskuulku leeyahay farxad aada u weyn ayay inoo tahay inaad xafladaas nagala soo qeyb gashiin aada iyo aada ayaan inkaga mahad celinaynaa sida aada usoo ajiibteen codsigeennay ahaa in aad nala maamustiin maalintan aan ku furayno iskuulka royal muslim academy waxyaabaha iskuulaadka uga duwan yahay waxaa waaye horta waa iskuul international system ku baxo oo i g c a c na bixiyo kenya system kala bixiyo i g c c waa british system adduunka oo dhan laga baro meel kastoo adduunka systemka keliya internationalka ay abeynabolkaana waxaan barnaa systemkaas iyo kan kenya systemka labadaba agaasimaha wasaaradda ganacsiga dowladda koonfur galbeed soomaaliya sheegantay akadeemiyadan iyo doorfaylan ku aada korta horumarinta walbarashada deegaanada koonfur galbeed soona waalidiinta hanjeedi talooyin faylan
marka wasidii guri oo straatijiya wal furay maalimiin oo hudday la sheegay markaas qabsigaala lakas walaadishaa lukufagayso inshaga tacliinkasiga gudoomiyaha sheegay international iyo walaga tii gudaha tana maraahaysan hogla oo inshaga wasiirka madaxweyne kontahayda tii kale international kaatmiyalakiwarasfalayso suurajada ona gulayso insha allah anka dambeyntii wasiir ku-xeenka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed injineer cabdifatax samaale oo munaasabadda hadal ku jeediyey iyo maamulka royal muslim academy ka dhiirigeliyey hirgelinta xaruntan usoona sheegay inti xarumo hatow iyo kaalin weyn ku qaada korana horumarka walbarashada owlaada dalka
ahamiyadii waxbarashada iyo wadataantii la dhiirigeliyey sidii kormarka qaada lahaayna lagu shaqeeya siisanku waa qabta waxbarashada maydanataha structural iyo suuqii wasaaradda waxbarashada federaalka yoo kaalmaysanaa dhammaan dowlad goboleedyada wasaarayaashu maydan iyo suuqii structure oo qaabdhismeedka sayka marka mayda kuma deeha nidaamkii asaasiga ah waxbarashada aysan kasaacsan gudubkiyaasta dhexe ama memberka science general iskuulka caadiga ah oo formal iskuulka ama informal lagdao laakiin strajirkaasi strajiro gudin ma jara oo dowladana ogolo laakiin dadkuleelka bulaarabsnaan maahan suubahan waxaana ku mid ah macalimiinta walkudhikaas iskuulka royal muslim academy iyo weliba ku mid ah macalimiin ajaanib ah oo lakushaalsheenay dalalka afrika sida kenya uganda iyo burundi sida maamulkiiyo sheegeenna taasni weliba ayay qayb ku qaadaasi horumarinta walbarashada owlaada